aado iimaankii qof galay buu noqonayaa ee mu'mina waxaana laazimaya magicii iimaanka iyo axkaamtiisiiba wa walaa yakunu mustakmilan lahu iimaankiina mid kamishay ma uu noqonayo oo mustakmilu liimaan ma uu noqonayo iqraarka iyo tasdiiqa ku uu noqon maayo xataa ya'tiya bifarcihi ilaa waxaa hore usoo qariray iimaanku farac iyo asal inuu leeyahay ilaa iimaanka farciis uu la yimaado wa farcuhu almuftaradu calayhi aw alfaraa'id farciisuna waxa wey almuftaradu calayh waa shayga lagu farad yeelay aw alfaraa'id ama waa faraaida maarata faraaida faraaida sida maaratay salaada soomka xajka iyo wixii la halmaala wax allaaliyo wixii ilahay uu ku farad yeelay waijtinaabu lmaxaarim iyo maxaarimta ilahay waxyaalaha muxaramaadka ee manhiyaadka ee allah ka xarima qofku inuu ka fogaado taa ayaa waxay tahay iimaanka maaratay furuucdii ka milaysay marka sida ka muuqata oo shiiku maarata uu tasriixinayo waxa weeyaan waa sida istilaax ahaan culamada muxadisiintu ay yidhaahdaan iimaanka acmaasha marka lagu darayo acmaashu waxa weeyaan waa shardun likamaali aliimaan acmaashu waa shardun likamaali aliimaan walaysa shardan lisixati aliimaan ama muctazilada iyo khawaarijtu waxay leeyihiin acmaashu waa shardun lisixati aliimaan walidalika acmaasha gaar ahaan faraaidoo kaleeto qofku markuu ka tagama shay kabiira u ku dhaco maxay leeyihiin qofku iimaankii waa u ka siibanaya iimaankii waa ka siibanayaa laakiin ahlu sunna waxay leeyihiin iimaanka acmaasha markii loo fiiriyo waxa weeyaan waa shardun likamaalihi ama waxa weye haddii aan idhaahno waa shardun lisixatihi yani ayi maaratay ayi farad qofku markuu ka tago waxay noqonaysaa macnaha inuu qofkaas islaamka u ka baxo taana waxa weeyaan markii laga reebo maaratay waxyaalaha faraaida markii salaada laga reebo culimada ahlu sunnuhu waxa weeyaan waxay ku tageen acmaasha kaleto qofka inaan lagu tagfirinin haaliban inaan lagu tagfirinayn marki salaada laga soo reebo kalimatu laa ilaha illa allah marki laga soo kaco kalimatu la ilah qofka aduu ka tago waa muttafaq bayn ahlilxadiid laakin wixii ka soo haray arkaan ulislam wixii inta marata tawxiidka ka soo haray yani kelimada mashhuurka ama masalada mashhuurka ee ahlulxadiidka isku khilaafsan yihiin tarkigeeda waa salaada oo maarata muxadisiinta qadiiman waxadiitan waa isku khilaafeen saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciintii culammadii ka dambeysay waa isku khilaafeen qaarna waxay yidhahdeen kufrigaas waa kufrun duuna kufrin qaarna waxay yidhahdeen waa kufrun mukhrijun cala almilla oo islaamkii maarata looga baxayo laakiin marnana kamaysan dhicin muxadisiinta dhexdooda xataa culimmadii aan tagfirin in la yahay murji'a ayaa tihiin abadan leanna waxa weye irjaaga waan arki doonaa insha allahu tacaala waxa weeyaan ama ha noqdeen kuwa qaaliinta ama kuwa ha noqdeen murji'at lfuqahaa waxay aaminsan yihiin iimaanku inuusan tafaadul uusan ogolayn xataa kuwa marata murjiat lfuqaha kuwa badan oo kamid waxay leeyihiin iimaanka waxa weeyaan dadku waa ku siman yihiin makhluuqaadku waa ku siman yihiin oo maaragtay iimaanu jibriil iyo iimaanu mikail iyo iimaanu lambiyaa iyo maaragtay aaxaad nnaas oo maratay xataa dadka maratay fajaradaha ay ku jiraan iimaankooda waa mutasaawi bay leeyihiin sidaasay odhanayaan markaa shiiku asagoo hadalkii sii wata ayuu wuxuu leeyahay waqad jaa alkhabaru can nabiyi sala allahu alayhi walihi wasalam khabarkuna markaa wuxuu ku yimid yani wuxuu ka hadlayaa maratay masaladii maratay ziyaadada iyo iimaanka aqbalaysa lakin ujeedadan ka lahaa waa intaa waxa weye shiiku waxa uu soo khulaaseeyey sida ay iskugu khilaafsan yihiin dadka maratay ahlulfiraqa ay iskugu khilaafsan yihiin qowlka raajixahina waa qowlka maarata uu sheegay alimaam lbarbahari raximah llah aqwaasha uu soo khulaaseeyey sheikhu raximahullah markii aan maaratay markii uu ka hadlayo ibn abilcizi waxa weye sidaa uu sheikhu usardiyey ayuu usardinaya laakin in yar ayuu marata asagu wuxuu ku samaynaya tafsiil buu ku samaynaya wuxuu leeyahay dadku waxay isku khilaafeen iimaanka tacriifkiisa khilaaf aad iyo aad u badan malik shaafici iyo axmed awsaaci isxaaq ibn rahuya iyo saa'ir ahlilxadiid ahlu lmadina waay waxay maarata ku tageen ahlu daahir jamaca min almutakalimiin inuu maarata iimaanku yahay tasdiiqun biljanaan waiqraarun billisaan wacamalun bilarkaan waa qowlkii waxa weeyaan aan hadda maarata aan hore usoo sheegnay ama wuxuu leeyahay dahaba kaiiru min asxaabina ila ma dakarahu axaawiyu anahu liqraaru bilisaan yani in badan oo asxaab sheikh wuxuu ahaa ibnu abilcizi wuxuu ka mid ahaa culimada madhabka xagga fiqiga maarata xanafiyada lagu tiriyo laakiin muctaqadkiisu wuxuu ahaa muctaqadkii maaratay ahlulxadiid ayaa sheikhu uu ku tegey marka wuxuu leeyahy katiirun min maaratay min alxanafiya waxay ku tageen inuu iimaanku yahay aliqraaru bilisan watasdiiqu biljanaan waa murji'at lfuqahaa waxay ka aaminsanaayeen wa minhum man yaqulu ina aliqraara bilisaani ruknun zaa'idun laysa biasliyin waxaa ka mid ah axnaafta qaar odhanaya iimaanku waa aliqraar faqad ama qawlun bilisan waa ruknun zaa'idun laysa biasliyin wahada ma wailaa hada dahaba abu mansuur almaturidiy waa culamada soomaalidu qolada ay u yaqaaneen ahlusunna waljamaca waxay u yaqaaneen ima almaturidiya wa ima alashaacira labadooda ayay waxay ahlusuna waljamaca marka sida muuqata horena waan u sheegnay maturidiyada waxa weeyaan waxay qabaan sida ashaacirada insha allah iyagana tafsiil baan u sheegi doonaa waa sida sheikhu uu ka soo naqlinayo wuxuu leeyahay waxay qabaan atasdiiq faqat wayurwa can abi xaniifata radia allahu canhu abu xaniifa laftiisa waxaa laga wariyaa inuu maaratay madhabkan guluwiga ah ayaa laga wariyaa oo uu leeyahay atasdiiq faqad alimaanu atasdiiqu faqad ayaa laga wariya lakin waxaa mashhuur ah inuu maarata ku tegey qawlun bilisan watasdiiqu biljanaan waa qawlka afraad waxa weya waa qowl karamiya oo waxay leeyihiin ila ana alimaana huwa aliqraaru bilisani faqad waa iyaguna waxa wey murji'ada qullaaday ka mid yihiin waxay leeyihin iimaanku waa aliqraar faqad waxaana ka laazimaya qowlkooda yani waxa wey mafaasid cadiima oo ay ugu horeyso in qowlkooda uu ka laazimaya munaafiqiintu inay yihiin ama kuwii marata waktigii nabiga jooga ha noqoto ama kuwa marata dib ka imaanaya ha noqoto dadka munaafiqiinta oo markii islaamka shawkadooda shawkadiisa ay arkaan dadka inta muslimiinta isku soo dhex dara yidhaahda annaku muslimiin baana tawxiidkii maarata la imaanaya salaadii la imaanaya xajkii la imaanaya ayagoo naftooda iyo maalkooda ku badbaadinaya laakiin qalbiga ka rumaysan rasuulka ka aaminsan qalbigooda rasuulka risaaladiisu inaysan jirin oo ay been tahay kuwa markaa waxaa ay marata qowlkooda ka laazimaya qolada karaamiyada ee iimaankii ku xadeeyay ama ku tacriifiyey inuu yahay qowlun bilisaan in munaafiqiintu ayhin kamil iimaan lianna munaafiqiintu qowlkooda ayay waxay ka lahaayeen laa ilaha illa allahu muxamedun rasuulullah salaadaha iyo maarata wixii la maarata lamidana waa ay tukanayeen marka maadaama aliqraar faqad ay kusoo xadeeyeen iimaanka waxaa ka laazimaya qowlkooda in maarata munaafiqiintu ay yihiin kamiluliimaan iimaankooda inuu kamil yahay qowlka ugu dambeeya ee shiiku markaa uu soo qaadanayo waa qowlka jahm ibnu safwan ee la garanayo madhabkiisii khabiidka ahaa ee ah ninka sifaadka alle dhammaantood iyo asmaadii alle dhammaanteed ninkii maarata diiday ee madhabka maaragtay muntashirka iska leh ee muctazilada iyo ashaacirada iyo maturidiyada dhammaantoodna ay kaga daydeen maratay sifaadka alle iyo asmaada alle maarata cid allaal iyo ciddii diida ama qayb ka mid ama iyagoo dhan isaga ayaa maaratay oday u ahaa isagoon ragba horeeto ayuu ka dhaxlay marka ninkaa isaga ah jahm ibnu safwan ee horena aan u sheegnay culummaduna ay soo naqliyaan afartan cishe inuusan maaragtay uusan haba yaraatay uusan tukan oo markii la yidhi maarata maxaa la tukan weydu yaan caabudaya waxaan caabudo ma garanaya markii nimankii maarata gaaladaa intuu la dooday doodii maarata sida isagu markaa u arkay ay kaga raayeen ayuu maarata wuxuu garan waayey waxa uu caabudo leanna allaha la caabudayo oo dadka muslimiinta ay caabudayaan waa alla tilmaamihiisa ay garanayaan oo ay ka sooci karaan makhluuqaadka ay ka sooci karaan isagu marka allah waxa weeyaan cadam ayuu ku tilmaamay marka waxa weyan allihiis inuu ka dhumo waxa wey waxuqa low waxa weeyaan xaq buu u yeesha maarata inuu ka dhumo maarata allihiisi leanna waxa wey allah sifaadkii iyo asmaadii lagu garan lahaa ayuu hore u diiday ninkaa marka waxa weeyaan afartanka cishe aanan tukan oo allihiisi uu ka dhumay macbuudkiisa uu dhumay ninkaa isaga ah isagu waxa weeyaan iimaanka sidaan sheegnaba isaga iyo maarata abulxasan asarixi axad ru'asaa alqadariya waxay ku tacriifiyeen inuu yahay almacrifa marka wuxuu leeyahay shiku wahada alqawlu wahada alqawlu adharu fasaada mima qablahu qawlka jahm ibnu safwan iyo ninka la yidhaahdo abulxasan asaalixi waxa weeyaan aqwaashii horeeto aad iyo aad bay uga liitaan fa ina laazimahu qowlkaa waxaa ka laazimaya ana fircawna wa qawmahu kaanuu mu'miniin inay maaragtay fircawn iyo qowmkiisaba inay mu'miniin yihiin maxaa yeelay fircawn iyo qoomki fircawn iyo qoomkiisu waxay garanayeen runta maaragtay nabiyullaahi muuse iyo ibraahim calayhim asalaatu wasalaam walam yu'minuu bihima mana aysan rumayn walihaada qaala muusa lifircawn sidaa darteed ayaa maarata nabiyullahi muuse fircawn wuxuu ku yidhi laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu asamaawaati waalardi basaa'ira sidaa ayuu ku yidhi maarata yani arrintaa maarata jahdi inuu maarata ay ka ahayd ee aysan jirin waxa la yidhaha macrifo la-aan iyo jahli inaysan ka ahayn ee cinaad uu maarata xaqa u diidayay wa qaala tacaala wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulma waculuwa fandur fandur kayfa kana caaqibatu lmufsidiin kadalika waxaa soo gelaya ahlulkitaabka leanna waxa wey ahlulkitaabku waxay ahaayeen kuwa maaragtay nebiga garanaya sida ilmaha ay dhaleen ay u garanayeen mana aysan ahayn ayagoo maaragtay nebigii garanaya garashadaas bimujaradi macrifatihim linabiyi sala allahu alayh ali wasalam ma lam yakunuu mu'miniina bihi ma aysan noqon kuwa maaragtay nebigii rumeeyey oo imaan arrinkaas maaragtay anfacaya ma uusan noqon bal waxa weye waxay noqdeen kuwa maaragtay nebigii ku kufriyey oo maaragtay nebiga cinaadkii ay cinaadayeen ayay maaragtay ku gaaloobeen oo nebiga ma aysan rumayn haddii marka bimujaradi almacrifa qofku iimaanka uu kusoo gelayo ahlu kitaabkii nebiga yiqiinay tilmaamihiisi ku yiqiinay oo maarata reer banu israiil ay ugu horreeyeen ayaa waxaa loo xukumi lahaa inay maarata mu'miniin yihiin bal waxaa soo gelaya qowlka baatilka in abu aalib nebiga adeerkiis in maarata iimaan loo xukumo leanna abu aalib waxa weeyaan hadallo wuxuu ku hadlay tusinaya inuu maaragtay nebiga nebinimadiisa uu ogaa oo uu dareensanaa oo uu si fiican ay uga dhaadhacsanayd ashcaartiisi bayna ka muuqataa waa kii yidhi maarata walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani lbariyati diina lawla almalaamatu aw xadaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina yani abyaadaas ayaa maaratay ka mida maarata shicirkiisii wuxuu yidhi waxaan ogahay biana diina muxamadin nabiyullaahi moxamed diinkiisa iyo khayrka dadka ugu yeerayo min khayri adyaani albariyati makhluuqaadka makhluuqa diimaha ay aaminsan yihiin diinka ugu khayr badan inuu yahay ayaan ogahay lawla almalaamatu haddii aanan canaan ka baqayn aw xadaaru masabatin ama in maarata lay dhaleeceeyo oo la ceebeeyo aanan ka digtoonaanayn la wajadtanii moxamedo waad heli lahayd samxan mid maarata jilicsan inaan ahay bidaka arrin mubiinan bidaka arrinkaasna maarata ku caddeeyo kaaga markhaati kaca inaan rasuul alla aad tahay laakiin maxaa iga hortaagay inaan rasuulnimaada ka markhaati kaco in ay maarata aysan quraysh ugu sheekaysan markii uu gaboobay ama geeridii uu dareemay ayuu maarata maxamed ukhuduucay oo maxamed maarata baktin bakdin ayuu ku raacay arrintaas baa maarata ka hor istaagtay marka qowlka marka jahamiyada waxa weye mafaasiddaas ayuu xambaarsan yahay in la yidhaahdo in waxaa ka laazimaysa qowlkooda haddii almacrifa iimaanka lagu hadeeyo in fircawn iyo qoomkiisii ahlu kitaabkii dhammaantood abu aalib iyo wixii la halmaana inay maarata mu'miniin kamil iimaan yihiin bal waxaa ka laazimaya ibliis cinda aljaham inuu noqdo mu'min kamil liimaana fa inahu lam yajhal rabbahu ibliis rabbigiis kamuusan jaahil noqon bal huwa caarifun bih khaaliqa abuuray waa uu garanaya ibliis walidalika waa ka odhanaya qaala rabbi faandirnii ilaa yawmi yubcahuun markii maaragtay allah subxaanahu watacaala uu u yaboohay foolxumo iyo naar inuu maarata uu la kulmi doono ayuu maarata wuxuu ka codsaday alla allah wuxuu ka beryey yani ducadan ayuu maarata allah maarata uu ka beryey wuxuu leeya rabb yaa rabbigii khaaliqii abuurtayow faandirnii ilaahu dib ii dhig ilaahu iisug ilaa yawmi yubcathuun ilaa maalinka laga soo bixiyo bani aadamka iyo insiga ilaa maalinka laga soo bixiyo ilaahu dib ii dhig yani wuxuu rabaa marka ka hor inuu shaqo qabsado oo dar badan oo cadaabka kala qayb gala jinniga iyo insinka inuu ka kasbado sidaa ayuu maarata arrintaa maarata kaga gol leeyahay marka aayadda maxaa ka cad inuu rabbigiis garanayo rabbigi inuu garanayo aayad kaleta allah subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahay qaala rabbi bima aqwaytanii aayad kaleta wuxuu ku odhanaya qaala fabicizatika lawqiyanahum ajmaciin kufrigu marka jahm ibnu safwan agtiisa maxaa marka gaalnimo la yidhaahdaa haddii iimaankii almacrifa maarata uu ku tacriifiyey waxa weeyaan wاlkfr cinda اljahm huwa اljahlu bالrabi tacaalى waa rabbi oo laga jaahil noqdo sidaasuu noqonaya rabbi oo laga jaahil noqdo faqad ayaa gaalnimo ah walaa axada ajhalu minhu birabihi qof ka jaahilnimo badan oo rabbigiis kaga jaahilnimo badanna maba jiraba yani asaga ayaa marka waxa wey naftiisa wuxuu ku qiraya inuusan mu'min ahayn qof maaragtay rabbigiis kaga aqoon xun jahm ma uu jiro fainahu jacalahu alwujuud almuطlq rabbigiisi wuxuu ka dhigay wujuud muطlaqa wujuud mudlaqahu maxaa tahay ma madowdaha ma caddahay maxaa tahay ma dheer tahay ma gaaban tahay esh lwujuud lmudlaq wujuud lmudlaq qof caaqil ah oo tilmaan ka bixin karaa ma uu jiro wujuud ulmudlaqa waxa la yidhaahdo wujuudka mudlaqahu maxaa tahay ma dadkanba ma gidaar ka dhisanba ma ceelka ma cirka ma dhulka muxuu yahay wujuud mudlaqa allaha uu leeyahay hala caabudo maarata islaamka isaga u abtirsanayo wuxuu leeyahay waa alwujuud lmudlaq sidaasuu odhanaya wa salaba canhu jamiica sifaatihi tilmaamihii allah isagu isku tilmaamay ama rasuulku uu ku tilmaamay oo dhanna waxa weeyaan waa u diiday waa u ka siibi walaa jahla akbaru min hada jahli arrinkaas ka weynna ma uu jiro in sifaatkii allah lagu garma lagu garanayay iyo magacyadii allah subxaanahu watacaala lagu garanayay in loo diido haddana qofka uu yihahdo ilahay baan garanaya fa inahu jacal fa yakunu kaafiran markaa wuxuu noqonayaa jahm min safwaan naftiisu kaafiran gaal bishahaadatihi calaa nafsihi markhaatiga markaa isagu naftiisa ku markhaati kacay ayuu ma wuxuu ku noqonayaa gaal ku noqonayaa leanna waxa weeyaan allah tilmaamihii uu ku garanayay ma u garanayo iimaankiina wuxuu ku sooxadeeyey almacrifa almacrifa ayuu kusoo ayuu ku sooxadeeyey gaalnimaduna markaa agtiisa waxay noqonaysaa aljahlu asaga ayaana ugu horreeya wax allah ka jaahil ah asaga ayaa ugu horreeya ashacirada maaturdiyada iyada waan sheegnay in maarata ay qabaan atasdiiq inay iimaanka maarata u haystaan oo iqraarka iyo camalka labadaba meesha ay ka saarayaan haddana halka waxaan ka akrinayaa culimada oo maaratay ashaaciradii laftooda soo qaadanaya kitabkan waxa la alimaan waxaana iskale sheikha la yidhaahdo alqaadi abu yacla alxambali oo maarata culimadii fuqahada usuuliyiintaha kamid ah maratay kitaabkan ayuu ka qoray maratay masaa'il iimaan sida u qorana waxa weeyaan manhajkii ahluxadiidka ayuu boqol kiiba boqol waafaqsan yahay marka wuxuu leeyahay waqaalat alashcariyatu aliimaanu huwa altasdiiqu fi allugati waasharicati jamiican wuxuu leeyahay ashaaciradu waxay yidhahdeen iimaanku wa huwa atasdiiqu fi allugati waasharicati jamiican iimaanku waxa waa tasdiiq xagga luqada iyo xagga sharcigaba maraajicda uu celinayana waxaa ka mida masaladaas sidaas ashaaciradu inay qabaan kitaabka la yihahdo usul diin albaqdadi kadalika alfarqu bayna alfiraq risaalada la yihahdo fi dabi can abilxasan alashcari kadalika waxaan akrin doonaa insha allahu tacaala ashaacirada kutubtooda laftooda kitaab kamid ah oo ah kitaabka la yihahdo toddobada caqiido ay akriyaan kitaab kamid ah oo la yidhaahdo aljawhara ee manduumada ahayd iyo sharxeeda ayaan akrin doonaa bajuri maaragtay wuxuu u ka yidhi insha allahu tacaala marka intaanan akrin qowlka ashaacirada hore waxaan usoo sheegnay iimaanku inuu yahay qowlun bilisan wa tasdiiqun biljanaan wa camalun bilarkaan yaziidu biaacaat wa yanqusu bilmacaasi bacd aladila ayaan soo qaadanaynaa oo tusinaya iimaanku inuu maaragtay ziyaadadiisu ay tahay acmaasha saalixada ah nuqsaantiisuna ay tahay macaasida qofkuu la yimaado allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kitaabkiisa qur-aanka inama almu'minuuna aladina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun aladina yuqiimuuna asalaata wa mima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum almu'minuuna xaqa allah subxaanahu watacaala aayadaha wuxuu ku caddaynayaa dadka mu'miniintahi inay yihiin kuwa markii allah la xuso quluubtoodu ay lulanayso cabsida allah ay ka cabsanayaan markii qur-aanka lagu akriyo aayaadka qur-aanka markii lagu dul akriyana iimaanka kororsanaya zaadathum iimaanan yani iimaanka maxaa kordhinaya aayaadka maarata soo degaya ayay iimaanka kororsanayaan wa calaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaata kuwa mu'miniintahay waxa wey waa kuwa salaada maarata oogaya wa mima razaqnaahum yunfiquun wixii maarata aan ku arsuqnana wax ka bixinaya wax hoolahoodii ulaa'ika hum almu'minuuna xaqa kuwaas ayaa waxay yihiin kuwii mu'miniinta dhabtaha ah qofka markaa kuwa markaa allah subxaanahu watacaala uu leeyahay ulaa'ika hum almu'minuuna xaqa waa dadkii markii iimaankii ama tasdiiqii ha noqdo ama iqraarkii ha noqdo acmaashaa saalixada la yimid iimaankoodii waa kordhayaa waana kuwa allah uga markhaati kacay mu'miniinta dhabka inay yihiin fabayana ana jamiica ma taqadama mima bihi yasiiru lmu'minu mu'minan allah marka wuxuu caddeeyey wax allaal iyo wixii soo hormayo o acmaasha saalixada ah inay tahay qofka mu'minkaa wuxuu mu'min ku noqonayo waxaa ka mid a aayadaha tusinaya allah subxaanahu watacaala fi suurati lmu'minuun marka oranaya qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fi salaatihim khaashicuun yacni allah wuxuu leeyahay mu'miniinta ayaa guulaystay waa kuwa mu'miniinta guulaystay aladiina hum fi salaatihim khaashicuun waa kuwa salaadooda maarata ku khushuucaya allah aayad kaleta wuxuu ku oranayaa wama kana allahu liyudiica iimaanakum allah ma ahan mid maaratay salaadiinii mid dhuminaya oo maarata wax kasoo qaad aan waxba kasoo qaadayn ma ahana bal waxa waa la ini xisaabaya ayadda sawa nuzuulkeeda sida macruufka waa la garanayaa yacni saxaabadii nebiga iyo saxaabadu markay soo haajireen oo magaalada madiine ay yimaadeen waxaa loo tukanayey dhinaca iyo bayt ulquds nebigu marka aad iyo aad wuxuu u jeclaystay in maarata kacbada dablada loogu wareejiyo allah sidii u jeclaa buu allah maarata soo dejiyey maarata aayado qur-aan oo allah uu ku farayo in maaragtay qibladii la wareejiyey markii qibladii la wareejiyey ayaa saxaabo badan oo dhowr saxaabi oo dhintay intii maarata qiblada aan la wareejin ayaa saxaabadii la walwaleen waxay hebel iyo hebel waa dhintay kacbada intaan loo wareejin intaan naloo wareejin ka hor dadka marka waxawy salaadoodii malaha waa dhuntay oo salaadoodii marka berri waxa weya loo xisaabi maayo sidaasay la walwaleen marka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa kana allahu liyudiica iimaanakum iimaankiina ilahay dhoomi maayo salaadiiba allah wuxuu ku idlaaqay iimaankii yani waa maxalu shaahidka waxa weya salaadii ayaa oo maaragtay ka mid a maaratay acmaashii qofkuu la imaanayey ayaa iimaankii allah uu ku idlaaqay aayad kaleta marka wuxuu leeyahay shiku wainama ana wainama b wainama cana bihi الsalaata alati istaqbaluu biha bayt bayt bayt almaqdes waxaa allah subxaanahu watacaala iimaankaasna uu ula jeedaa ula qasdayaa salaadii ay la qaabileen xagga iyo bayt ulqudsi ay la qaabileen ayaa allah wuxuu leeyahay lain ka dhumin maayo waxa weye waa inay xisaaban tahay allah subxaanahu watacala aayad kalete wuxuu ku leeyahy walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin yأmuruna bالmacrufi وynhwna can الmunkari وyuqimuna الصlaةa وyu'tuuna الzakata وyuطicuna اllaha وrasulahu ula'ika sayarxamhm اllah in اllaha caزiizu xakiim ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka qaarba qaarka kaleeto waxa weeyaan ayay awliye u yihiin waxay isfarayaan wanaaga ayay maarata dadka farayaan mu'miniintu waxay reebayaan xumaanta ayay reebayaan salaadii ayay oogayaan zakadii ayay bixinayaan allah iyo rasuulkiis bay adeecayaan kuwaas waa kuwa allah u naxariisanayo marka naxariista alla maxay ku muteen waxa weeyaan iimaankii keliya miyay ku muteen bimujarad atasdiiq waliqraar miyay ku muteen maysan ku mutaysan waxay ku mutaysteen iqraarkii iyo tasdiiqii markay la yimaadeen ayay acmaasha saalixadana daba dhigeen acmaasha saalixada ayay daba dhigeen fadalla calaa ana kula dalika mima yasiiru lmu'minu mu'minan aayaddu marka waxay tusinaysaa sida aayadihii ka horreeyey qofka mu'minkaah wuxuu mu'min ku noqonayo axaadiidta aad iyo aad bay u fara badan tahay axaadiista tusinaysa acmaashu inay ka mid tahay iimaanka sida maarata nebigu sala allahu alayh wali slm xadidkii saxiixa aliimaanu bidcun wa situuna shucba aw aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qawlu la ilaha ila allah wa adnaha imaadatu aladaa can alariiq walxayaau shucbatu min aliimaan nebigu sala allahu alayhi waalih wasalam wuxuu leeyahay xadiidka waa xadiid saxiixa oo macruuf ah ee muslim iyo bukhaariba ay wariyeen iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood ayuu ka kooban yahay dhowr iyo toddobaatan juz ayuu ka kooban yahay qaybaha uu ka kooban yahay dabaqada ugu sarraysa meesha ugu sarraysa fiidda waxaa yaala waa laa ilaha ila allah waa kelimatu tawxiid waxa ugu hooseeya markii hoos lasoo aadana waa imaadat aladaa can alariiq waddada oo maaragtay wax allaaliyo wixii muslimiinta dhibaya laga qaado wax allaaliyo wixii muslimiinta dhibaya ama dhala ha noqoto ama qori ha noqoto ama wasak ha noqoto wax allaaliyo wixii muslimiinta dhibaya yani waxa weeyaan waa imaadat ada can ariiq waddada oo maarata laga qaado wixii maaratay muslimiinta wixii dhibaya marka muslimiinta waxa dhibayana dad badan waxaa laga yaabaa inay uhaystaan keliya dhalooyinka iyo qodxaha iyo saxarada oo loola fadhiistay waxaasoo kaleeto inay uhaystaan taa keliya ma ahan waxa weeyaan wadooyinka muslimiinta ka dhexeeya qofka dhista waxa weeyaan waa imaadat ada can ariiq waxa wey qofkaas waxa weeyaan waa qof mudi ah oo mu'miniinta dhibay leanna waxa weeyaan wadooyinka looguma talagelin qof shaksigii inuu dego wadada muslimiinta ka dhaxaysa waxa weeye waa xaq caama weeye qofka marka waxa weeye dhexdega qofkaas waa qof mu'di ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta dhiba weye marka waxa weeyaan qofku waa inuu is-ilaaliyo inta u is-ilaalin karo in muslimiinta la dhimana waxa weye waa shay muxaram ah wey marka nabigu sala allahu alayh wala slm xadidka marka wuxuu ku caddeeyey imaanka meesha u sarraysa kelimatu tawxiid inay tahay meesha uhoosaysana inay tahay imaanat aladaa can ariiq nabigu marka muxuu yidhi walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodkuna waxa weeyaan waa qeyb ka mida iimaanka xadiidku marka si sariixa maxaa uu noo tusinaya si sariixa wuxuu noo tusinayaa madhabka khawaarijta iyo muctazilada madhab batila inuu yahay leanna waxay yidhaahdeen iimaanku waa juzun laa yatajaza ma qaybsamayo aayaadkii iyo xadiidkanua waxay tusinayaan iimaanka acmaashu inay ka mid tahay weliba xadiidkan si tasriix si sariixa wuxuu maaratay u caddaynayaa iimaanku qaybo fara badan inuu yahay oo dhowr iyo toddobaatan qaybood uu ka kooban yahay qaybta ugu sarraysana kelimatu tawxiidka inay tahay qaybta ugu hoosaysana inay tahay imaanatu laada can ariiq xishoodkuna uu yahay juzun min aliimaan aw shucbatun min aliimaan inuu yahay marka iimaanku marka waxa weye xadiidkaas markaad fahamtid waxaad fahmaysaa iimaanku marka ay leeyihiin muxadisiintu ama ahlu sunna waljamaaca yaziidu biaacaat waxa weye wax allaaliyo wixii wanaago aad samaysid oo ku kordhaya kororsimaadi aad ku jirtaa macaasiduna waa ay nuslaaminaysaa ilaa marka dambe ay baabi'iso leanna waxa weye macaasida bidcada kasoo bilow bidcada lafteedu waa maraatib say u socota marka dambeet waxay ku gaarsiinaysaa qofku inuu munsalik noqdo islaamka uu ka ridoobo marka wa markii qofku ridoobana iimaanka dhammaantii waa baaba'ay markii waxa weeyaan daacada aabadsidna iimaanka waa kordhaya wahaakada sidoo kaleeto nebigu sala allahu alayh waalih wasalam xadiid kaleeto saxiixa ayuu wuxuu ku yidhi akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa mu'miniinta waxaa maaratay iimaankooda ugu kaalnimo ugu kaamilnimo badan yahay midka maaratay ugu akhlaaqda wanaagsan yacni ayib lkhuluqa ah ee akhlaaqdiisu maarata caaliyada ay tahay marka nusuustaasu waxay sariix ku tahay oo haba yaraatee aan wax khilaafayna dhexdeeda nusuusta uusan ka imaanayn acmaashu inay tahay maaratay iimaanka inay maaratay qaybihiisa ay ka mid tahay iimaankana ay kordhinayso sida macaasidu ay u nuslaaminayso marka dambe kan ay u baabi'inayso qofka marka ku taga qowlka ah yaziidu wa yaziidu biaacaati wayanqusu bilmacaasi waxa weeyaan irjaa waxa weeyaan beri ayuu ku yahay wax shaqaa ku maray leanna waxa wey murjaadu waxay aaminsan tahay ama kuwii haaliyiinta ha noqdo ama kuwa maratay murjaatulfuqaha ha noqdo waxay leeyihiin qofka aad iyo aad u imaanka badan sida maarata rususha iyo maarata malaa'igtao kaleeto iyo axaadu naas waxay leeyihiin iimaanka mutasaawi bay ku yihiin isku mid bay ku yihiin muxadisiintana haba yaraatee awalihim wa akhirihim laga heli maayo nin odranaya iimaanka abubakar iyo iimaanka maarata fasaqada mu'miniinta ayaa isku mid ah ma ay jirto marka waxa weeyaan ahlu sunna waljamaaca ama ahlulxadiid aw ahlu lathar aw ahlu salaf waxa weeyaan mar kastaba waa wasat haddii masalatu liimaan la joogo waa wasat xaqii bay taagan yihiin leanna waxa weye shayga dhexdhexaadka waa xaqa xaqa iyo baatilka waxa weeyaan dhexdhexaad kaleeto ma uu jiro udhexeeya ee waxa weeyaan mar kastaba waxa xaq ahi waa xaqa waa kitaabka iyo sunnada dhaqankii maratay si qaabkay u fahmeen saxaabadu ridwaan ullahi calayhim wax allaaliyo wixii maratay manhajka saxaabada khilaafana waxa weeyaan waa ahlulbaatil ahlulbaatil ayaa kulminay marka ahlulbaatilna waxa weye waa mutanawicuun aad iyo aad bay maratay anwaacdoodu ay u badan tahay aan hore u sheegnay markii tacriif limaan aan ka hadlaynay firaqda khilaaftay tacriifka muxadisiinta in ay yidhaahdeen ashaaciradu tacriifka imaanku waxa weye waa atasdiiq oo iqraarkii waxaan dhihi lahaa maratay aliqraar bilisaan iyo camalkiiba inay maratay meesha ay ka saareen marka waxaan ka akrinayaa kitaabka la jawharat tawxiid oo manduumada ah beytka uu kaga hadlay ibrahim ulaqani uu kaga hadlay maratay masalada iyadaa wuxuu leeyahay wafusira aliimaanu bitasdiiqi wannutqu fihi lkhulfu yani iimaanka waxaa lagu fasiray atasdiiq wannutqu fihi lkhulfu nutqiga oo xagga carabka looga dhawaaqo kalimatu tawxiid khilaaf ayaa ku jira oo laa ilaha ila allahu muxamedun rasulullah qofku inuu yidhaahdo yani inay maaragtay ay inay maratay laazim ay tahay shay lagama maarmaana inay tahy inaysan lagama maarmaan ahayn waa la isku khilaafay lakin shayga muttafaqa cindahum muxuu yahay imaanku atasdiiq waxa weeyaan waa toddobada kitaab oo ay yidhaahdaan ashaacirada waa in la akristo oo ilmaha yaryar iyo maarata dalabatulcilmiga loo akriyo lagu anqariyo ayuu maarata ugu horreeyaa kitaabka marka waxa weeyaan waa beytka maarata uu ku tacriifinayo iimaanka ibrahim albajuri marka uu sharxayo wuxuu leeyahay qawluhu bitasdiiqi ay tasdiiqu lmachuudu sharcan wahuwa tasdiiqu nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam fi kuli ma jaa bihi wa culima min addiini bidaruura wuxuu leeyahay marka uu leeyahay atasdiiq naadimku ay tasdiiqu lmachuudu sharcan waa tasdiiqa machuudka oo la garanaya xagga sharciga waana nebiga oo la rumeeyey sala allahu alayh waalih wasalam wax allah iyo wuxuu la yimid looayey wa nutqu fiihi lkhulfu wuxuu leeyahay ay fi nutqi bisha ay fi nutqi bishahaadatayn lilmutamakini minhu qofka ay suurtagal u tahay inuu ku dhawaaqo laa ilaha illa allahu maxamed rasul in yihahdo khilaaf baa ku jira qofka marka waxa wey laa ilaha illa allahu maxamed rasullah khilaafka gelinaya yani xaggee buu imaanka uga imaanaya laa ilaha illa allahu maxamed rasul nin ba hadda kahor waxaa laga sheegay inuu yihi maarata shay kastaba markii la weydiiyey masala sharciya waxaad tidhaahdaa fihi khilaaf nin baa markii dambe markaa wuxuu ku yidhi fiihi qawlaan fiihi qawlaan laba qowl ayaa ku jirta weliba hadalka hore waan u maqli jiray lakin sheikh ilalbani raximahullah ayaa maarata nin uu la hadlay yani fasid lcaqiida ah caqiidadiis aad iyo aad u liidato markuu la doodi tegay sheikh ayuu wuxuu yidhi wax walbaba wax walbaba maaratay fiihi qawlaan sheiku markii dambe wuxuu ku yidhi maarata afillaahi shakun allah ma shaki baa ku jira allah shaki miyaa ku jira fiihi qawlaani miya marka waxa weye markii la yidhahdo khilaaf laa ilaha ila allahu maxamed rasuullah fiihi khulfun markii la yidhaahdo dadka muslimiinta maxaa usoo haray qofka muslimkaa ama islaamka doonaya gaalka doonaya amerikaanka ama maarata ingiriiska ee doonaya maanta inuu soo islaamo laa ilaha ila allahu maxamed rasul inuu yidhaahdo cinda ahli sunna khilaaf baa ku jira iyo kuma jiro haddii dadka muslimiinta ay marayaan islaamka haystaan muxuu noqonaya waa wax aad iyo aad loola yaabo wey waxa weeye waa qowl baatil ah oo budlaankiisa iska dhaaf dadka ahlucilmiga dalabatulcilmiga dadka caamatnaaska ay dareemi karaan yani kelimatu laa ilaha illa allah maxamed rasulla in khilaaf la geliyo qofkii soo islaamayey in la yidhaahdo maaragtay ku kaaftoon tasdiiqi qalbiga kaaga jirin yaana ogeysiya tasdiiqiisa qofka hadda dadka maratay muslimiinta ah iska dhaaf dadka gaalada ah muslimiinta islaamka ku dhalatay daahirkooda iyo maaragtay waxa ka muuqda baa dadku ay ku rumaynayaan marata inay muslimiin yihiin laakiin qofka qalbigiisa waxaa ku jira inuu maarata qofku musadiq uu yahay oo qalbigiisa uu ka ictiqaadsan ilahay waxdaaniyadiisa iyo rasuulka risaalanimadiisa risaaladiisa inuu ka ictiqaadsan yaa og allah kale yaa og haddii marka aan idhaahno gaalkii soo islaamayey waxaa kaafinaya tasdiiq inuu maarata rushay in kale miyaan garanayn annaku laa nadri laakiin annaku waxaan ognahay oo maaragtay aan dadka kula xisaabtami karnaa waxa weeyaan waa acmaasha daahirka ah oo ugu horeeyo aliqraar bilisaan ugu horeeyo marka waxa weye qowlka waa qowl baatil ah aan looga helin kitaabka iyo sunada iyo camalkii salafka midnaba aan looga helin meel aan looga helin waxaan hore usoo marnay fadaaixda ashaacirada in badan oo kamid horaan usoo tirinay waataan soo marna maratay masaladii maratay masalatu marat alkala maratay kalaam ullah waxa ay ka qabaan waan soo aragnay oo inay ka liitaan xataa muctazilada ay leeyihiin musxafka maantay ilmaha yararka ay xifdisan yihiin oo miyi iyo magaalaba maratay muntashirka ku ah inay yidhaahdeen maaragtay qur-aanka musxafka wixii ku yaalla markaan caamada la joogno waxaan leenahay waa qur-aanka ilaahay waa hadalkii alle hadalka alla wey markii laakiin dadka aan isku kalsoonahay oo goonida aan nahay oo umuuraha khaaska inaga dhexeeyo ashcarnimada aan isla fahmayno markaan joogno waxaan leenahay meeshaan kitaab alle kuma yaallo hadal alle kuma yaallo meeshaan wax ku yaalla ma jireen waxa meeshaan ku yaallana waa makhluuq biitifaaqi lmuslimiinna waxaa qofka yidhahda qur-aanku waa makhluuq inuusan muslim ahayn gaal inuu yahay marka masaladii waxa weye qur-aanka waxa weeyaan waa ay ka liiteen sidaan soo qarirnaba kitaabkoodan aan ka akrinay kutubtoodan aan ka qarirnay oo aysan ahayn qadyad lagu iftirooday in qur-aanku uu makhluuq yahay masaladan markii la joogo iimaankana waxay taagan yihiin atasdiiq faqad markii la joogo amarka dalaaladiisa iyo nahyiga dalaaladiisina waxay yahin wax siiqaama leh aqiimu salaata waatu zakaa maaratay walaa taqrabu zina wax laga fahmaya lama arko yani waxay ka mid tahay min fadaa'ixihim madhabka noocaasa marka ma noqon karaa madhab loogu abtiriyo nebiga sala allahu alayhi waali wasalam oo la yidhahdo maarata waa madhab ahlu sunna waljamaca ila ahlu sunna waljamaca waan saan soo marnay ahlu sunna haddii la yidhaahdo waa dariiqatu nabiyi sala allahu alayh waali wasalam aljamaca haddii la yidhahdana waa jamaacadii nebiga waa saxaabada ridwaan ullahi calayhim marka waxa wey ahlu sunna waljamaca waxa weeye beri bay ka yihiin aad iyo aad bay uga fog yihiin qofka dadka madhabka noocaasa qaba leanna waxa weeyaan waa rasuulka ilaahay oo loo nisbeeyo madhab kufriya loo nisbeeyo wey iska dhaaf waxa weya rasuulka waxa weyan imaamu shaaficina hataa loo nisbeyn kara ninkan noocaasi imaamu shaafici wuu abtirsanaya yani wuxuu leeyahy shaafici baan ahay fiqigana wuxuu ku qoray waxaan leenahay maalinka ee maarata ciidul adxada ah markii la gaaro in maarata nin naga mid uu noo khudbeeyo oo imaam uu noo noqdo kabacdan aan ku udxiyaysano wa hada min fadaa'ixihim yani caqiidadii waan soo aragnay xataa fikigii waxa weya waa ku ciyaareen oo waxay yidhahdeen nin baa maarata waxaa iska dhalay dibi iyo maarata nin ayaa sac iyo maarata waxaa iska dhala nin nin baa maarata ka dhashay ninkii diinkii buu bartay waxa weye diinkii markuu bartay imaam buu noo noqday waa noo khudbeeyey salaadiibu naga bixiyey hadhowtana xool sidii xoolihii baan ku baan maarata baan baan ku udxiyaysanaynaa yani kalaam macquula miya hadalkaas yani fardan wa taqdiiran kasoo qaad inay dhasho ma aaminsanin caqlan wa sharcan wax sugayana ma jiraan in maaragtay bini aadam iyo xayawaanka xoolaha intaad ka dhex dhasho ka dhig sida uu leeyahay maaragtay caqliga baajuuri siduu sugayo yani ka dhig inuu maarata ninu dhasho dadig waa dhashay ninkii waa koray caqli buu yeeshay diin buu bartay ilaahay buu ka baqaya maxaa gawracday caqli keenaya ma jira in la gawraco qof allaha ka baqaya ma jiro marka waxa weye diinka noocaasa oo fiqigiisa uu dhumay fiqigii sidaa loogu ciyaaray caqiidadii sidaa loogu dheelay masaa-isha usuul fiqiga la yidhi maaragtay nahyiga iyo amarku wax dilaalaa ma leh waa madhab khatar ah wey marka waxa weeyaan ummadduna waxay ku gargaarsan kartaa in sunnadii nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam uu yidhi maaragtay layluhaa ka nahaariha laa yaziiqu canha ila haalik yani waxa weeyaan waa wada cad oo habeenkeeda iyo maalinkeeda isku mid yahay caqiidadeeda maaragtay masaa-isheeda maaragtay camaliga ah akhlaaqiyaadkeedu waadix ay tahay qofkuna waxa weeyaan ummadduna najaax ma ay gaarayso ilaa sunnadii nebiga intay barato ay maarata ku dhaqanto ama waxa weye kaa iyo waxa lamid a ummadda intii maarata ama fikhan wa caqiidatan baajuuri uu hogaaminayo ma laga yaabo ummaddu maarata inay libaan gaarto waxaa ummadaha muslimiinta maaragtay ilaahay gaalada ugu salladay sida soomaalida oo kaleetana waxa weeyaan waa bucdiga manhajkii nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo sunnada ay ka fogaadeen waxaa weliba kasii xun kitaabka noocaasa dadka in lagu tabdiiciyo oo la yidhaahdo qofka aan aaminin waa mubtadic in lagu tabdiiciyo oo dadkii maarata suniyiintaha ee sunnada nebiga bartay ama sunnada nebiga doonay inay bartaan in lagu tabdiiciyo la yidhahdo maarata waa mukhaalif ninkaa waxa weeyaan waa nin mubtadica waa in dadka laga qabto waa in dadka laga dhex sheego marka waa wax runtii aad iyo aad u xun wey dhalinyarada iyo dadka dalabatul cilmigaana waxa arrintaa ay fahmi karaan markii kutubta sunnada ay bartaan oo aad iyo aad ay uga fogaadaan taqliidka waxaa aad iyo aad hadda magaaladan ugu soo badanaysa qabla ayaam dad sunada dadka u akrin jiray in maarata abushujac iyo safiina ay ula soo fariisteen waxaad ogaataan dadka safiina iyo abushujac dadka u celinaya inay ku xigto baajuri beri inay maarata kitaabka la yidhaahdo sulusiye iyo maarata jawharat tawxiid in dib loogu celiyo hadafka maaratay laga leeyahay safiina dadka dib in loogu celiyo oo macnaha laga waayay kitaabka la yidhaahdo cumdat alaxkaam ama maarata buluuq ulmaraam ama saxiixu muslim ama saxiixu albukhaari ama xataa fiqiga haddii la akhrisanayo fiqigii salafka sida iqnaaca ibn mundir oo kaleeto ama dururlubeeyaha aan laga heli karin mas'ala waaxida oo maaragtay uu sunnada nebiga ku khilaafahayo waa fiqigii oo uu kasoo qalan uu kasoo qalin qaaday axaadiidtii saxiixada ama xasanada ahayd yani kitaabka la yihahdo addurur ulbahiya oo uu leeyahay alimaam shawkani qofka doonaya marka fiqigi inuu akhristo waa kutubta kutubta maaragtay fiqiga ah oo adilada maaragtay laga soo qaatay oo sariixa ku ah qofku maarata inuu akhristo wey oo axaadiista nebiga ay ku filnaato ama inta maarata axaadiistii qofka laga soo kaxeelaya safiina ayaa maarata lagaa soo bilaabayaa ogaada qadiyadaas waa qadiyad qarad aad iyo uxun maarata u ka dambeeyo waxaana ku xigi doonta maanta waa maalin adduun berrina in la yidhaahdo caqiidadeenu waa caqiida alashcariya leanna waxa weeyaan safiina maxaa ku yaalla waxaa ku yaalla ummaddu dib ay ugu laabanaysa maxay tahay inxidaafkan waxaa keenay markii safiino loo celiyo kitaabka la yidhahdo u abtirsanayo maarata alum limaam shaafici shataani maa baynahuma ninkan waxa weyan kutubta u alifay xaashiyat lbaajuri oo marata cala bni qaasim waxa aan sheegaynaa ku yaala wa maca dalika wuxuu abtirinaya oo u abtirsanaya uu leeyahay shaafici baan ahay kutubta imaamu shaafici ama culamadii shaaficiyada ka dambeysa muxadisiintaha ay taxqiijiyeen markii dib loogu laabtana waxay iska waafaqaan waa wax aad iyo aad u kooban bay noqonaysa marka waxa weeyaan dhalinyarada iyo dalabatulcilmigu waa in caqiidada saxiixa oo maaragtay ahlu sunna aysan isku khilaafsanin qofku inuu itqaaniyo oo kutubta mukhtasaraadka loo laabto oo kutubta maraajicda loo laabto oo waxa maaragtay madhabka mukhaalifka iyo madhabka saxiixa udhexeeya waa in la ogaado sidaasi lamid ah markaa kabacdi kutubta fiqiga qofka akhrisanaya waa kutubta muxadiiinta inay qofka ku filnaato sunada nabiga ay ku filnaato sala allahu alayh waali wasalam ninka odhanaya maarta safiinaha u laabana macnihiisu waxa weeyaan ma odhanayo waa aaminsanahay laakiin qowlkiisa waxaa ka laazimaya cumdat laxkaam saxiixu muslim buluuq lmaram dadka in isku filnayn ee maarata loo baahday dadkiina baahay ee u celisa safiina iyo wax lamid ah hada wabilahi
waxaan ku daraynaa oo aan maarata soo halmaana darsigeenii horeeto markaan sheegnay iimaanka adilada tusinaysa inuu iimaanku uu ziyaadayo oo uu ku ziyaadayo taacaadka waxaan soo soo halmaanay adilada tusinaysa in iimaanku uu nusaamayo markii maarata qofku uu macaasi sameeyo allah subxaanahu watacaala fii suurati nisa ayuu wuxuu ku oranaya falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusalimuu tasliima allah subxaanahu watacaala aayaddaa wuxuu leeyahay falaa warabbika rabbiga ayaan ku dhaartay laa yuuminuuna nabiyullaahi maxamed oo ma rumaynayaan yani iimaanan kaamilan iimaankii kaamilka ahaa ma ay gaarayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay xaakimka aga dhigtaan fiima shajara baynahum wixii ayaga dhexdooda maarta ka dhacay oo mufaasamaad ah uma laa yajiduu fii anfusihim markaa dabadeed aysan naftooda aysan ka helin xarajan wax maarata culays ah mima qadayta wixii adigu aada xukuntay wayusallimuu tasliima ay markaas si maaragtay rasmi ah ay maaratay isku iskugu dhiibaan xukunkaaga oo ay maaratay u sameeyaan inqiyaad taam ah aayaddu marka waxay tusinaysaa qofku ama qofka muslimka ah ilaa wax allaaliya wixii soo mara uu xakamka ka dhigto nabiga sala allahu calayhi waali wasalam sunnadiisa iyo kitaabka islamarkaana markii kitaabka iyo sunnadu ay xukumaan maaragtay xukunka isaga ah uusan wax culaysan usan uusan ka dareemin inqiyaad taaman u sameeyo ilaa xaaladaas qof uu ka gaaro iimaankiisu waa naaqis nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid abu hurayra uu ka warinayo ayaa nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi waalihi wasalam laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabuu awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu asalaama baynakum xadiidka muslim iyo abu daawuud iyo termid ayaa warinaya nebigu sala allahu alayh alih wasalam wuxuu leeyahay jannada ma gelaysaan ilaa aada ka rumaysaan mana rumaynaysaan ilaa aada maaragtay walaa tu'minuu xataa taxaabuu ilaa aada isjeclaataanna ma rumaynaysaan awalaa adullukum miyaanan idin tusinayn calaa shayin shay ma inu tusiyaa idaa facaltumuuhu shayga haddii aada samaysaan taxababtum aada isjeclaanaysaan ya shay maxabadiina iyo kalgacaylkiina keenaya ma inu tusiyaa nebigu markaa shaygii markaa kalgacaylka keenaya ayaa nebigu marka saxaabada uu tusinaya u sheegaya afshu salaama baynakum salaamta dhexdiina baahiya marka xadiidka sidai aayadda oo aayaddii saabiqada ah iyo wuxuu tusinayaa nebigu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu leeyahay jannada ma gelaysaan ilaa aada rumaysaan waa shaki kuma jiro qof aan mumin ahayn usan jannada gelayn walaa tu'minuu xataa taxaabuu ilaa ad iska jeclaataanna ma rumaynaysaan taa marka waxaa laga wadaa xadiidka sida aayaddii oo kaleeto walaa tu'minuu iimaanan kaamilan yacni iimaankii kaamilkaa oo la doonayey ma gaaraysaan ilaa ad iska jeclaataan sidoo kaleeto xadiidka xadii daliilka saddexaad ee tusinaya iimaanku inuu maarata nusaa inuu nusaami karo sida uu u ziyaadi karo daacaadka ugu ziyaadayo nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka abi saciid alkhudri mashhuurka ahaa ayaa nebigu wuxuu leeyahay man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan xadiidka waxaa warinaya muslim abu daawuud termadi iyo nisaayi min xadiidi abi saciid alkhudri radi allahu canhu nebigu wuxuu leeyahay qofkii adinka idin ka mid ah macshar almuslimiin ee munkar arka falyugayiruu biyadihi gacantiisa ha ku bedelo sida culammadu ay yidhahdaanna waxa weeya altagyiru bilyad qaaliban waxaa iska leh waa dowladda fain lam yastadic qofkii hadii waa yani dowladda ayaa iskale dadka yani maarata ululmriga ah ayaa iskale oo maarata awoodda gacanta ku haysta ee maarata axaad unnaas arrin ay ka bixi karaan ma ahan ama maarata qof kastoo munkar arkay ma ahan macnaheedu inuu maarata gacanta ula gelayo fain lam yastatic hadduusan awoodin inuu gacanta ku bedelo munkarkii fabilisaanihi carabkiisa ayuu maarata kula dagaalamaya oo carabkiisa ayuu ku radinaya munkarka isaga ah haddii uu ka mid yahay ahlucilmiga min dalabat alcilmi oo garanaya shaygaas inuu munkar yahay fain lam yastadic haddii uusan garan uusan awoodin inuu maaragtay lisaankiisa uu ku radiyo oo maaragtay xaqana uu ku sheego baatilkana uu ku radiyo fa biqalbihi qalbigiisa ayuu markaa uu ku maaragtay uu ku bedelayaa oo yani qalbiga ayuu ka nacaya wadalika adcafu liimaan yani markii munkarka in qalbiga laga naco arrintu ay soo gaartana maraatibta saddexdaas aan soo sheegnay kan ugu hooseey weye xagga ajarka marka waa iimaankii ayaa nebigu sala allahu alayh wali slam wuxuu leeyahay wadalika adcafu liimaan ay adcafu alacmaal acmaasha qofku maaragtay uu qabanayo munkarka arkay yani midka maaragtay ugu hooseeya weeye oo ugu darajo hooseeya marka xadiidku waxa weye sidii adiladii horeeto ayuu wuxuu nas ku yahay iimaanku inuu yahay nusqaan inuu maaragtay aqbalayo si ziyaadada uu aqbalayaba nusqaantiisuna waxa weeyaan waa markii macaasidu ay la soo gudboonaato ama acmaashii wanaagsanayd uusan qofka usan samayn xadiidka ama naska afraad oo tusinaya iimaanka nusqaantiisa nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam abu hurayra ayaa wuxuu ka warinaya xadiidkan nabigu wuxuu leeyahy sala allahu alayhi waalihi wasalam fawalladii nafsii biyadihi fawalladii nafsii biyadihi laa yu'minu axadukum waxaan ku dhaartay allaha nafteedu gacantiisa ay ku jirtee laa yuuminu axadukum axadkiin ma rumaynayo xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladih ilaa anigu aan ka aan ka noqdo mid maaragtay laiga jecel yahay oo maaragtay uu iga horumarinayo midka asaga dhalay hooyadii iyo aabihii iyo waladkiisa weliba xadiidka xadiid kaleeto asagana maarata xadiidkan lamid ayaa jira oo anas bin malik nabiga uu ka warinayo xadiidka marka anas isagu wuxuu ku darayaa wannaasi ajmaciin yani laa yuuminu axadukum xataa akuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin ilaa uu maaragtay uu nebiga uu dhaafiyo qofku haddii layahay nebiga ayaa dhibaata kusoo fool leedahay dhaafi maaragtay naftaada iyo waladkaaga iyo waalidka iyo dadkao dhan ilaa qofku maarata martabada u gaaro iimaankiisu kaamil noqon maayo marka marka nebigu leeyahay laa yuuminu axadukum laa yuuminu axadukum iimaanan kaamilan taasna waxa wey xadiidka sabr wuruudkiisa ayaa tusinaya oo waxa weeyaan cumar bn khadaab radi allahu canhu ayaa nebiga wuxuu ku yidhi anigu nafteeda waxaan hayn waan ku dhaafinaya rasuulka allow markaasaa nebigu sala allahu alayhi waali wasalam wuxuu yihi weli iimaankaagii maarata weli iimaankaagii waxbaa ka dhiman markaasuu isla markiiba wuxuu yidhi wallahi xataa nafteedana waan kaa horumarinaya marka xadiidku sidii adiladii horeeto ayuu wuxuu tusinayaa ama nas uu ku yahay iimaanku siduu ziyaadaba u aqbalayo inuu nusaana u aqbalayo leanna waxa weeye qofka marxaladan marka uu soo gaaro oo naftiisa iyo maal naftiisa iyo waladkiisa iyo ahalkiisa oo dhan uu nebiga ka horumarinayo iimaankiisu aada iyo aad buu usareeyaa markii intaa uusa soo gaarina iimaankiisu waa naaqis sida qisadii cumar bn khadaab radi allahu canhu iyaduna maarta saxiixa naska shanaad oo tusinaya iimaanku sida maarata uu u ziyaadayo oo kaleeto inuu unusaamayo nebigu sala allahu alayh waalihi wasalam wuxuu leeyahay xadiid saxiixa imaamu bukhaari uu warinayo laa yuuminu axadukum xataa yuxiba linafsihi ma yuxibu linafsihi laa yuuminu axadukum xataa xataa yuxiba liakhiihi ma yuxibu linafsih yani qofkii ma uu rumaynayo xataa yuxiba liakhiihi ilaa walaalkii uu kala jeclaado maa yuxibu linafsihi xadiidka riwaayaatkiisa waxaa kamid ah ma yuib xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi min alkhayr yani qofku iimaan kaamila ma u gaarayo ilaa walaalkiisa mu'minka uu kala jeclaado waxa naftiisa uu la jecel yahay oo khayr ah wax allaaliyo wixii khayru naftaada aad la jeceshahay qofka walaalka ama maarata xisadaada ha ahaado ama qofka asab ha noqdo inaad la jeclaatid xadiidku marka waxa sidii axaadiisii horeesay wuxuu tusinayaa iimaanka nebigu maarata uu nafyinayo uu leeyahay laa yuuminu yani iimaanan kaana in laga wado biasli iimaan qofku waa ku baaqi naska lixaad oo asaguna maarata tusinaya iimaanku inuu ziyaado iyo sida maarata ziyaado u aqbalayo inuu nusaan u aqbalayo nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay waa xadiidkii maarata macruufka ahaa xadiidu shafaaca yakruju min annaari man qaala laa ilaha illa allah wafi yukraju min annaari man qaala laa ilaha illa allah وفي قلبي وزن شعيرة من خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحول لي وحان نارت لك سصاريا والله نارت كسصاريا قفت لا إله إلا الله يريد وفي قلبه قلبي سنة وزن شعيرة قمدي أما صفين يعني وحويا وزن كذا وقلت قلبي سأكسوينها ومن خير خيرة يعني مثقال ذرة من إيمان وفي قلبي سأكباقي هي الله وحويا نارت وأكسصاريا marka xadiidku wuxuu tusinayaa yani iimaanku inuu mutafaawir yahay oo dadka qaarkood naarta laga soo saarayo iimaankooda uu gaarayo wasnu shaciiratin min min maaragtay min iimaan oo wasnu shaciiratin min wasnu khardalin min iimaan in maaragtay ama xabatu khardal ama xabatu shaciir qofka maaragtay iimaankiisa mararka qaarkood inuu gaarayo dadna allah subxaanahu watacaala uu gaarsiinayo xad allah uu og yahay keligii oo maaragtay aada iyo aada maaragtay u ballaaran naska toddobaad oo tusinaya iimaanku inuu maaragtay nusfaamayo oo macaasidu ay nusfaaminayso nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid saxiixa xadiidkii hore ka bukhaari ayaa wariyey waa xadiidkii maarta shafaacada bukhaari iyo keyrki ayaa warinaya waa xadiidkii macruufka ahaa xadiidka aan soo socdaa waa isaguna maaragtay adiladeena maaragtay hore tusi taakiidinaya وحديث مشهور النبي صلى الله عليه وسلم ورني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وحديث حسن وحديث متفقة وأبو هريرة النبي كورني صلى الله عليه وآله وسلم في إليه النبي قفك زانية مزني سنية مركة وزني سنية أصغر مؤمنة يعني وحويان لقما وضو قفك مركة زنية وصمين يوت iimaankii oo dhan baa farihiisa ka baxaya ee waxa weye qofka iimaankiisii aada iyo aada ugu daciifaya walidaalika waxa weye marka zinada uu ku dhacayo iimaankiisii baa aada iyo aada u daciifay oo xad wuxuu gaarayaa iimaankiisii uu maaragta dacfigiis uu gaaro inuusan maarata macsida uusan ka istaagin leanna waxa weye qofka iimaankiisu qawiga yahay iimaankiisa ayaa macaasida maarata ka hortaagan walaa yashrabu alkhamra khamrigana ma u cabayo xiina yashrabuha marka uu cabayo wahuwa mu'min isagoo mu'mina marka waxa weeyaan waa adilada naska ku ah macaasida maaragtay in iimaanka ay maaragtay aada iyo aada u nusqaaminayso naska sideedaad oo isaguna maaragtay tusinaya iimaanku inuu nusqaamayo nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay man gashanaa falaysa mina qofkii anakana dhagta oo khiyaano nagu sameeya macshar almuslimiin dariiqadeeni iyo wadadeeni kuma sugnaa xadiidkana waxaa wariyay imaamu muslim kadalika xadi waxaa xadiidkaas maarata ku macno ah nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid kale oo saxiixo muslim iyo bukhaariga ay wariyeen ee nabigu leeyahay man xamala calayna asilaaxa falaysa mina qofkii maarata anaga hub noo soo qaata macshar almuslimiin muslimiinta qofkii maaragtay seebta ula baxa oo hubka usoo qaata inuu laayo qofka waxa weeyaan nabigu wuxuu leeyahy sala allahu calayhi waalihi wasalam falaysa mina ay falaysa calaa dariiqatina dariiqadeeni iyo waddadeeni qofkaas kuma sugna waxa weeyaan waddadii maaragtay shaytaanka ayuu ku joogaa leanna waxa weye dadka muslimiinta waa walaalo wax keenayo qofku maaragtay inuu colaad u qaado oo seefta u qaato waxa weeye waa wax sharciga nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam uu la yimi kasoo horjeeda marka dadka qaarkood ayaa waxay ku fasiraan falaysa mina falaysa mitlana taasuna waxa waa madhab lmurji ah oo aada iyo aada uga fog maaragtay madhabka ahlu sunnaha waana tafsiir qabiix jiddan ah oo waxa weeyaan qofku iska dhaaf markuu macsi sameeye markuusan xataa macsi samayn ma nebiga ayuu lamid noqon karaa kalla wax jira maahan marka waxa weye tafsiirkaasuna waa tafsiir aada iyo aada u liita marka intaa ayaan maaragtay kusoo gaabsanayaa هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين